xarig jarka masjidka imaamu shaafiici oo kamida masaajidada ku yaala deegaanka bali oo cali oo hoos yimaado magaalada burcay somalilan ayaa waxaa kasoo qeyb galay culumudiin odayaal iyo dhalinyaro imaamka masjidka imaamu shaafici sheekh cabduqaadir sheekh cali oo ka hadlayay xarigjarka masjidka iyo qaar ka mida bulshada magaalada burco ayaa ummadda muslimiinta ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka maadaama uu weli qabyo yahay masjidka halkan aynu joognaa waxa weeyaan tuuladii ballaaw cali gaar ahaan waxa weeyaan masaajidkii masjidu masjid jaamaca magaalada masjidu jaamaca oo magaciisa laga imaamu shaafici ee ku yaalo tuulada ballaaw cali weeyaan halkan aynu joognaa waxa aynu u nimi dhammaanteen inteenna halkan joogtaa in aynu xadhiga ka jaro oo aynu ku ducaysano binada aynu soo wadnay ee dayrkiisaa soo wareegsanah in aynu xadhiga ka jirno aynu ku ducaysano ayaa aynu halkan aynu u nimi dadka marti sharafta ah ee halkan jooga ee dadkii degaanka ah ee maxaa tay dayrka wax ka soo dhisay ee xooggooda geliyey ee maalkooda geliyey iyo dadkii maxaa tay muxsiniinta ahaa maxaa tay xaggaa meel kasta ha u soo mariya ana wax keenay waxaan leeyahay horta jasaakumullah khayra ilaahay idinka abaalmariyo meel wax la gashado meeshii ugu wanaagsani ayaa gashateen waxaanan leeyahay khayrka ha ka caajisina meel wax la gashado meeshii ugu khayrka badnayd weeyaane waxaan leeyahay wixii maxaa tay a soo dirteen ama qurbo ha joogaan ama qolqol ha joogaane qof kasta oo shaashadaasuu ka arkay oo aan meesha aqoon oo halkaa waxgashaday wixii maxay aytay asoo dirtay waanayna soo gaadheen maantana waa nagaa xadhiga ka jaraynaa noola soo duceeya shaqo masaajidna kolley mar walba waxbaa qabyo ah imanka furinta lagu qabyo ah waa wax aadu yar waxa weeyaan marmarkii oo masaajidka la dhigo oo isaguna naga qabyaano hawsheedii migaga maxay aytay qalqaalinayno iyo iyaduna gogashii oo ku xigta ayaanu insha allah qalqaalinanaa markaa muxsiniintana waxaanu ka codsananaa meel kasta ay joogaanba maadaama wixii hore na soo gaadheenba waxqabadkooda aanu muujinay imikana taa dambe ee aanu marmarka aanu ku dhigayno ee beydka ilaahay aanu ku qurxinano inay nagala qayb qaataan masaajidkii ballaahu cali ayaynu taagannahay waxaanu leenahay dayrkiisa iyo isaga masaajidka laftiisaba khalqigii ama dibad ha joogaan ama guda ha joogaan wixii ilaahay u diray ayaa dhisay waxaanu leenahay maanta waxaanu xadhigga ka jaraynaa dayrkii oo ugu dambeeyey
muraadadooda midigta allah ka siiyo jannada ilaahay gaar ha uga dhiso sadaqa jaariya kulligeen ba allah inooga dhig in allaynta masaajidka laga shaqeen lagu tukanayo xasanaad baa inoo soconaya insha allahu tacaala ninkana waxay idinku ilhaaminaya allah idinku ilhaamiyey inuu ka qayb galo insha allah qaar ka mida culumudiinka iyo odayaashii kasoo qayb galay xarijarka masjidka ayaa sheegay in loo baahan yahay xarumaha cibaadada in la badiyo